qorshaha koowaad wuxuu ballaarin doonaa degmada afraad ee koongareeska ee dabooli doonta Suuliyan laga bilaabo deeda ilaa degmo si kastaba ahaatee magaalada ames waxaa loo wareejin doonaa degmo kale wakalada adeegyada sharci dejinta ee aan isbixiinyada ahayn waxay mas-uul ka tahay inay raacda tilmaamaha faahfaahsan si loo hubiyo isu daliitiirka dadweynaha degmooyinka sharweyne iowa iyo ka hortaaga sameyntii siyaasadeed ee qeyb qoraalka bilowga ah ee isbitaalada dhageysiinka dadweynaha waxay la qabtay isniinta talaalada iyo arbacadii xeradejinta ayaa markaan la qorsheeyeysa inay ku kulmaan kalfadhi gaar ah oo ku bilaabaan doona oktoobar shankeeda si ay u tixgeliyaan soo jeedinta kuwaad hogaamiyaasha sharci dejinta ee labada dhinac ayaa sheegtay inay dib ugu eegaan kardiyaha sharci dejiyaasha waxay kaliya ogolaanaan karaan ama didi karaan kardidada ugu horey iyadoo wax laga bedelin dhismuhu wuxuu ku bilaabmay warshad nebraska ah oo haddii uu dhigi doontaa duufaanka xoolaha si ugu dambeyn laga bedelo shidalka naftada la cusbeynayo karo xarunta j s t global waa iskaashi ka dhexeeya tyson foods iyo jacob stern and sons waxaa laga disi doonaa lix dhibac shan acres oo ku xigtaa warshada hilibka lo-da ee tyson magaala dakota dhismuhu wuxuu bilaabmi doonaa todobadkan iyadoo qorshuhu yahay in la hergeliyo dhammaadkii sanadkii labaatanabaatanilabadeeda south dakota waa mid ka mid ah afarta gobol oo ay waheliso degmada colombia oo aan dib u dejiin u sameyn doonaan mid ka mid ah oo ku dhawaad soddon iyo todoba kun oo reer afghanistan ah oo kusoo qaxay mareykanku intii laga jiray maalmihii ugu dambeeyay ee ka bixitaanka qasnaha afghanistan bishii hore adeegyada bulshada lutheran iyo koonfurta dakota oo ah hay-ada dib u dejinta qaxootida ee gobolka ayaa go-aansaday inaysan aqbalin wax afghanistan ah kadib markii misanantii xaalada maxaliga ah iyo awoodeeda dib u dejin qaar badan oo ka imaanay afghanistan hadda uma qalmin qalmaan inay shaqeeyaan ama helin gargar federaal ah si laga caawiyo dib u dejinta iowa ayaa la filay inay ka hesho lix boqol sagaashan iyo shan qof oo reer afghanistan ah oo kasoo qaxay kooxda ugu horeysay ee soo degtay oo ay dib u dejin laga sameeyo mareykanku nebraska waxay filaysa in kuduwaad todoba boqol toddobaatan iyo shan qof laga dadguriyo